kulankan oo ay isugu yimaadeen guddiga amniga gobolka bari ayaa waxaa lagu soo saaray fariimo kala duwan oo ku aadan arrimaha amniga magaalada boosaaso kaasoo ugu horreeyey in magaalooyinka gobolka bari aan hub sharci darraha lala dhex mari karin ciddii lagu qabtana sharciga la horgeyn doono mas-uuliyiinta gobolka ayaa sheegay in puntland ay bilowday dagaal ka dhana argagixisada taasoo lagu xaqiijinayo amniga guud iyagoona sheegay in heegan la geliyo dhammaan ciidamada iyo taliyayaasha gobolada bari si looga hortago firxad ay sameeyaan kooxahaasi gudoomiyaha gobolka bari cabdirasaaq cali siciid shaahdoon oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in mamnuuc ay tahay wax kasta oo khalkhal gelinaya amniga gobolka isagoona sheegay in la mamnuucay in sahay loo qaado kooxaha argagixisada docdo kalena waxa uu sheegay in qofkii falkaasi lagu qabto maamulka uu tallaabo ka qaadi doono halka sidoo kalena uu fariin u diray ganacsatada magaalada boosaaso
kow waa inay la shaqeeyaan ciidanka marka koowaad ciidanka buuraha ka dagaalamaya in taakulaintooda laga shaqeeyo la taageero wixii firxad ah oo soo carara inay qabtaan baa looga baahanyay taliyayaasha saldhigyada degmooyinka gudoomiyaasha degmooyinka iyo shacabkana waxaa la farayaa inay ciidanka taageeraan lana shaqeeyaan magaalada boosaaso awaamiirta ka soo baxday amarka koowaad wuxuu yahay askari aan shaqo loo dirin oo la ogeyn oo howlgal ku jirin oo magaalada dhexdeeda qora ku qaadan karaa ma jiro dhammaan baraha kontaroolada gobolka bari waxaa la farayaa askarigii qoray sita iyo qofkii shacab oo qoray sita inay qabtaaneen askariga aan shaqo loo dirin oo howlgal ku jirin waa in la qabto iyo qofkii shacab oo qoray sita waxaa mamnuuc ah mukhaadaraadka isaguna waa mamnuuc waay waxaa kale oo mamnuuc ah wax kasta oo khalkhal gelinaya ammaanka puntland iyo ammaanka gobolka bari waa mamnuuc isaguna waxaa mamnuuc ah in khawaarijta loo qaado wax sahaya gaarigii lagu qabto iyo qofkii lagu qabto waa xarig wey isagana amarka kale oo lasoo rogay wuxuu yahay ganacsatada waxaa la rabaa shirkadaha dhammaan in lagu xiro kaamarooyinka dhammaan shirkadaha gobolka bari magaalada boosaaso shirkadii aan kaamaro ku xirin tallaabaa laga qaadaya waa in kaamaro lagu xiro waxaa kaloo la farayaa dadka reer puntland ama reer boosaaso wey reer magaalada boosaasaan ka hadlaynaa waxaa la rabaa in lala shaqeeyo ciidanka nabadgelyada ciidanku howlgal buu samayn doonaa haddii ilaa hidmo wixii dembiilaha ay qabtaanninna waa la xiraya haddii ilaa hidmo sharcigaana laga horgeyn doonaa taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanla sare cabdiqaadir jaamac diriir ayaa isna sheegay in la mamnuucay hubka lagu iibiyo magaalooyinka iyo weliba kooxaha dadka tahriibiya waxaana uu sheegay in kooxahaasi ay qayb ka yihiin argagixisada waa sida uu hadalka u dhigay
waxaan rabnaa inaan laba qolo si gaara ugu degno oo aanu aaminsannahay argagixisadu midna inay dadka kusoo gudbiso midna inay hubka ku keensato qolada hubka maanta waxaan siinaynaa digniintii ugu dambaysay argagixisada buuraha saaran cidda hubka kontrabaanka keenta baa hubaysay waan la dagaalamaynaa waan caddaynaynaa qarina mayno waxaan leenahay wax hub dambe aad ku iibin ka dhaanin magaalada ma jiro wax dambe aad ka soo rogi ka dhaaninna ma jiro haddii aad ka soo rogtaan oo laydinku qabtana qiil uma raadsan ka dhaanin dad badan baa waxay iyagu hub u waday meelo kala duwan oo dhaqaalo uun ka raadinayay haddana dib waxay ka dhigteen inay wax saxa ay wadeen oo dib usoo raadsaday marka waxaan rabnaa inaan uga digno dadka hubka ah hubkaasu isaga argagixisada waxaa lagula dagaalamayo isaga iyaga aan u iilaynaa inay keeneen dadka kaleetana waa dadka tahriibka ka sameeya argagixisadu gobolada waxay isaga gudubtaa tahriib ahaan bay isaga gudubtaa marka waxaan rabnaa inaan uga digno cid kasta oo dad tahriiba soo gelisa goboladaan soo gelisa inaan si gaara ula xisaabtano waxaan rabnaa inaan iyadana baaq u diro ganacsatada ganacsatada waxaan leenahay hantidiinna ha ku shaqaysanina naar haddii hantidaada inta xoog lagaaga qaado oo wax aadan raalli ka ahayn aad dhididay lagaa qaado oo loogu sameeyo bulshada qarax iyo iyada dib loogu qarxiyo oo hantidaadii lagu gubo oo naftaadii lagu dilo hantidaas waxaa ka fiican inaadan yeelan kolley adoo dhimanaya waxaanu leenahay waddo saxa ku dhimo hantidaada meel wanaagsan uga faa'iidayso oo aakhira meel wanaagsan marso duqa magaalada boosaaso cabdifataax maxamed cusmaan ayaa isna docdiisa faray dadka guryaha degan magaalada boosaaso inay xiraan luuqyada furan si looga hortago wax kasta oo liddi ku ammaanka
waxaan kaloo ku darayaa in dhammaan luuqyada furan oo guryaha udhexeeya la xiro ma jiri doono luuq furnaan doona oo markaas aan ahayn luuq wado a gaari mari karo luuq yar oo dhan waa la xirayaa gurigii markaas lagu arko in luuqiisu furan yahna ganax baa ku dhici doona sidoo kale layraynta iyo dhiraynta magaaladana in insha allahu tacaala ay ku baraarugsanaadan guddoomiyaasha xaafadaha guddoomiyaasha xaafadaha kuwa laamaha guddoomiyaasha tabeelaha guddoomiyaasha kaamamka waxaa halkan ka faraynaa inay si dhow ay ula shaqeeyaan ciidanka puntland ayaa sheegtay in dhowaan ay qaadi doonto dagaal ka dhana argagixisada taasoo ay ku sheegeen in dhibaato ay ku hayaan shacabka iyo weliba ganacsatada gobolka bari ee puntland yuusuf maxamuud v o a boosaaso